waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaan iyo raabnimanku door koroon idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegeystayaal ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgal bileerankooda qaybo kumada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shacabka soomaaliyeed sidaan arkaan shaqo joojinta laga sameeyey agaasimihii hay-adda nabadsugidda soomaaliya faad yaasiin wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya oo baaq shuruud la-aanka u ah kuroogday ee dagaalamayaasha ka dagaalamaya qaybo ku midda beledweyne wasaarada weerar madaafiil la adeegsaday oo laka qaadayay saldhigyo kiyaala deegaano ku tirsan puntland iyo akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku dor koron dalal badan oo hanqalan kajara sidaan helo lahaan kheyraadka iyo dahaabka kajara afghanistan iyo maxaabiis andhalati falastiiniyiinta oo ku baaxsaday xabsi si weyn la ilaaliyo bareyse feyle dhegaystayaal weliba waa bareyse talaadow taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa sagaal tumanka tumanka bilil tumanka bilil weliba waa bili sagaalaad ee todoba bili sagaalaad ee todoba maraasa sanadka lamada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hana qodobadii warkaana hiraabnimaanku door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsudayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bareyse faylah dhegaystayaal mar kaleed ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba howlgalka wadanaha hiraabton qaybo kumidda xaafadaha magaaladaas kureed markii weerar bambaane ku dhiya howlgalka weliba ku dambeeyey kureed markii weerarkaasi ee ka dhaawacmay hal qof saaslimadeena ka dhaawacmay dad kale weliba weerarkaasay kadhiyay barkontarool oo canshuurta laga qaado oo kiyaala xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne weerar kaloo ku helhaya magaalada weliba sheegaan in ciidamada ammaanka hiraabtan iyo wadaan howlgal guri guri oo laka sameeyey dadka iyo baabuurta weliba saaslimada ciidamada laka argaya ooji dadka dhooban saraakiisha dhinaga ammaanka weliba markaas idaacaddan xaqiijinay howlgalkaasi laaka u qabaday koox dhalinyaro oo loonku shakiisanyo in faldembiyeedkaas kalug lahayeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba ku mida taha magaalooyinka lang asteya indila qobada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba mararka qaar ku dhiyay weerar bambaane iyo qalalaasa shalgadiisa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba shaqo joojin ka sameeyey agaasimihii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ka koorkooya tallaabada ra-iisul wasaaraha haddaba shacabka soomaaliyeed sidaan argaayaan shaqo joojinta fahad yaasiin uuse ka sameeya mikroofanka idaacadda iyo la hadleen dadkaas
inta aa ogahay aboowe madaxweynaha anugu waxaa ogaa isagoo laga tiriyey xilka maamulka dalka iyo dadka oo lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha si dastuuriya baarlamaanka hortiisa haddaana qaldanayn waxaa kaloo ogaa madaxweynuhu inuu ahaa musharax la tartamaya musharaxiinta kale oo xilka u sharaxa marka ciddii xil laga qaadaayo iyo ciddii xil loo dhiibaayo waxay ila tahay isaga inuusan shaqo ku lahayn bikoos ra-iisul wasaaraha loo dhiibay nidaamkaas iyo maamulkaas iyo shaqadaas inuu wado ninka hadduu amar bixiyo kan kale inuu amar ka qaato inay kala dambeeyaan ilaa iyo lixdanka habeenka calanka la saaraya ilaa iyo hadda halkaa baa taagnayn marka ma arkiin khallaasigan oo kale waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo madaxda dowladdaba inay talaasul isu sameeyaan ay hal meel ka soo wada jeestaan haddaysan naqalin shacabku wuu baaba'ayaa aniga waxay la tahay sideedaba guudaan markaan ka hadlo oo guudaanku hor maro ummaddana way daasay ummaddu way daasay maaragtay wixii dana ku jirto in lagu mashquulo oo hebelaa hebel xeray iyo hebelaa hebel yeelay la khasiisiyo oo dadka mas-uuliyiinta shaqanayahu mas-uuliyiintooda in aqran la su'aalayo ay ku xisaabtamaan oo maamulkaanu waa dhammaaday iyo maamul cusub iyo kala duur kala duura lagu jiraae mas-uul inay ummadda dal ugu jirto loo gudba ila taha aniga guudahaan waxaa marka uu soo gudbo taas waa intaas marka uu soo gudbo arrinta khilaafkana oo labada warqadooda la sheegayana yani waxay la tahay xilli way mudnaad dadka badan dadka laga aamusay oo waalidkile laleeyahay iyo dadka waayeelka banaanbaxa ku jira iyo kuwa la kala eryaayo xoogaa waxaad moodaa adayg ina dowladdu dowladda inay ku jirto xoogaa adayg dowladda adeegina ku jirto shacabka in loo dabco shacabka oo dowladdu waa shacab shacabkaa doortay maamulka hadda jira shacabka in loo dhibriyo oo maaragtay aragtidooda loo ogolaado oo loo dhibriyo oo adeegga iyo xabadaha lagu kala eryaa la iska daayo hadda sal aniga waxaan ogahay oon goobjoog ahay
qoraal kubahi wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba markaas baaq nabadeed lankadare maleeshiyaadka dagaalka dagaalamahaya qeybo ku mida magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wasiirka wasaaraddaas mukhtaar xuseen afrax warqadaha kubadda xafiiska ka heshay iyo weliba laku muujiyey in wasaaradda iyo marna kasta iyo diyaaranata in dadkaaseen dhegda gogol nabadeed islamarkaana lakeeshi lakeeliisyow beelo ka dagaalamahay magaalada odayaasha dhaqanka lamaada beelood iyo dadka deegaanka weliba yoona lahanjeediya inta kaalintii oo qaadan oo ku saabsan ha afjarowka dagaalkaas guriyad warqadaha kubadda wasaaradda lakeeri gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali iyo idaacaddan xaqiijin odayaasha iyo ka maamul ahaan yowdan sidii lan dhexdhexaadii lahay dadkaas ka dagaalamahay magaalada labaatiyo afartii saa lahdhaafi dagaaladii inkada dambeeyay ee ku dhihi deegaanka kabxanley ee gobolka hiiraan weliba kaa muday ilaa shan qofood tirantaas kubadana weliba la ku waramahay intay dhaawacyayeen qaar kuumadee weliba la sheegay inti la jeeyay cisbitaalada magaalada intii dagaalka dareeri weliba la ku waramahaya inti la gubi guryo badan oo deegaankaas kiyaali al-shabaab weliba sheegday in xalay weerar madaafiya ka qaadi saldhig ciidamada dowlad goboleedka puntland ay ku leeyihiin deegaanka af urur oo kiyaala duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari goobjoogyaal weliba ku waramana in ku dhowaad tumunmada ficil ka weeraray saldhigaas kaasi oo kiyaala guda kaasi oo kiyaala gudaha weliba la ku waramaha in khasaaro ku dhaladay weerarkaas wararka weliba intaasi ka darahan in ciidan ciidamada puntland ay kusugun saldhigaasay yoona kiisho ka jawaabaan madaafici kale saraakiil ku tirsan ciidamada ammaanka puntland weliba warbaahintan xaqiijana in weerarkaasi iska caabiyaan oo dhinaga al-shabaab unkukoy al-shabaab iyo dhinaga kiisho weliba bartay internetka ku qoranaa in madaafidaasay iyo ka dhoween saldhigaas saasnimadan khasaaro sababeen laamaha ammaanka gobolka weli si rasmiya munku hadalna madaxfidaas balse weliba xusid mudana intay weerarkaasi u tahay weerar markaas lah ka qaadi dhowr jihi oo saldhigaasi ee ka tirsan meylo warkaasi dhegeystayaal sinku kuyahay weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka guud ahaan caalamka weliba ay la kahay kheyraadka iyo macdanta ka hoos duugan dhulweynaha afghanistan oo kumida dahabka maarta iyo macdanta naadirta oo adduunyada badanaa lanku helaana weliba laka qiyaasay qiimaha kheyraadka dhulkaasay ka fadhi inti laka gado koro haltiryalan oo dollarka maraykanka su-aale isweydiinta mudan weliba ay maamula kheyraadka saabsan badan markii maraykanka uusa afjari howlgalkii labaatan sano qaadiy ee afghanistan weliba taalibaan iska fadiday dhulweynaha afghanistan kooxdan weliba koox awood leh welibana markaas maamulaasa guud ahaan dalweynahaas taalibaan walku yaabay inay ka faa'iidaysata kheyraadka dalsho ku duugon balse walku yaabay shacabkaas intii oo ku bahan dhibaatada haddii oo ka jaraan midooda soofiyeedka iyo maraykanka weliba oo sheegana in buuraha dhulweynahaas ku buuhaan macdan badan oo qaalikee adduunyada waana lan kahelaan dalal badan oo ku tirsan caalamka inkastoo dowladda afghanistan iyo aruuriday macdan badan haddana maka faa'iidaysana base shacabka magaalooyinkaasayna mahelin nololtaas ku beddelaan maalgaladow kukudad maalga dad maalqabeene oo ku dareera dalalka indiya britain canada iyo shiinaha weliba dowladdii tan ku horeeytay la saxiixdana heshiis ku saabsan intii ha saaran macdanta dalkaasay ka jarta laakiin ma ku guulaysan heshiiskaas oo sidalanka talagalay man dhaqan galna dalka weliba la wareegay urur laka magacaabo taalibaan oo weli aqoonsigan ka helna adduunyada intiya kale weliba inta badan dareere macluumaad la xiriira goobaha sida rasmiga lanka helow macdantaasi oo dalkaas ka jarta sanadadihii liximeeyadii weliba la sameeyey xuq uruurin cilmi baarise welibana markaasay sameeyey midowgii sofiyeedkii weliba la ogaaday in dalkan uu isayo dal khayraadka kubuuho nusqarni ku dib shacabka shacabka afghanistan weliba la dagaalamana midowgii sofiyeedkii markii dambena weliba markaas dalkan gacan galay dowladda maraykanka oo labaatan sano kureed iyo faaruu jeediy dalkaas mas-uuliyiinta israa'el weliba bilaabana baadigoob xoogan kureed markii li qof oo maxaabuus reer reer falastiiniyiin iyo xillaha miya kafokodeen midkumada xabsiyada sidafaylalan sida weyn safaylalan ilaaliyow xubnoow oo lhurumaysiy inta godkaas in godi qododeen oqolkaasay kiyaali kureedna xabsigaasaas an kafokodeen godka weliba la sheegay intiusahay godyo kubujan derbiga hoostiis saraakiisha weliba laaka wargeliyey in ilaa li qofood laka argay beero kiyaala dulaadka magaalada welibana laaka wargeliyey in warkaasay dhabeeya kureed saraakiisha weliba sameyna baaritaan dhammaystiran weliba markaas ogaadana in li qof oo reer falastiiniyiinga xabsiga kafokadan shakhsiyaadka fokaday weliba kumade hogaamiye hore ee maleeshiyaadka shuhadada al aqsa iyo shan xubnood oo ku tirsan ururkii lamaga baxi islaamig jihaad saraakiisha ku tirsan adeegyaasha adeegyaasha xabsiga israa'el weliba warbaahintan tilmaamena in guul darweyn oo dhinaga ammaanka iyo sirdoonka ha korortiyata in ilaa lix xubnood oo reer falastiin xabsigaasay ku fokadaan laakiin reer falastiin weliba tilmaamena in warkaasay usaya halyeynimo iyo geesinimo weliba lankuwerweliba lankuwerey weliba la weeriyey gambalelka digniinta ee xabsigaas weliba markii la ogaaday in li qof xabsigaas ay kuma quyin laamaha ammaanka dalkaas gaar ahaan dadkii ilaaliya xabsigaas weliba wadana howlgalka eedan sidii gacantalaanka dhiki lahaya shakhsiyaadkaas shakhsiyaadkaas markii dadanka wardambeyti weliba laka sheegay beeraha kiyaala dulaadka magaalada welibana warkaasay sheenay dad beerley ah iyo arday oo laamaha ammaanka la wadaageen markii howlwadeennada xabsigiyo bilaabeen intii xabsiga lakabaara dadka weliba la ogaaday in dadkaasay muqunyin warkii dhegaystayaal isan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo intaninkaegya tan u kulmaana warkan lamada amaano allah